mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta kulankooda labaatan iyo lixaad ee kala fadhiga shanaad ku yeeshay xarunta golaha shacabka waxaana shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi cumar abshirow ajandaha kulanka golaha shacabka ayaa maanta waxa uu ahaa akhrinta koowaad ee hindisharciyeedka tacliinta sare ee qaranka iyo qeybtiisa akhrinta saddexaad ee hindisharciyeedka kaalmo sharciyeedka federaalka wuxuuna ugu horeyn wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan nuure mustaf mukhtaar ay xildhibaanada golaha shacabka u faahfaahisay warbixinta akhrinta koowaad ee hindisharciyeedka tacliinta sare ee qaranka iyo qodobada uu ka kooban yahay habka hubinta tayada tacliinta sare sababtoo ah waxaa jira wax la yidhahdo qualification frameworks oo waxbarashada lagu hubiyo caalamkaoo dhanna waa ay leeyihiin sida aan la socno soomaaliya markii laga soo tagaba caalamka haddeertaan la taagan yahay waxa aan ku biirnay bulshada bariga africa waxaan u baahannahay waxbarashadeenu inay la jaanqaado halkaas ardaydeenu inay la xuquuq noqdaan waddamada bariga africa ee jaamacadaha ka barta socodka ardayda jaamacadahaas waxay caqabad badan naga haysataa ma lahan sharciyad ma lahan hanaan lagu hubiyo tayada waxbarashada sidaa daraaddeeda mar walba ardayga soomaaliyeed ee waddamada dariska waxbarasho u doonta waxaa loola macaamilaa si ka gaar ah ee aan la mid ahayn waddamada kale east africa ardayda jaamacadaha u aadaa insha allah haddii sharcigan la ansixiyo waxaa fududaan doonta in ardayda soomaaliyeed ee la xuquuq noqdaan ardayda kale ee bulshada bariga africa waddamada ka tirsan jaamacadahooda intaasi kadib maadaama hindisharciyeedka la marsiiyey akhrinta koowaad kamana furneen wax dooda sida uu qabo xeer hoosaadka golaha shacabka sidaasi darteedna xildhibaanada ka tirsan golaha ayaa wasiirka ah su-aalo weydiiyey mabaa'ida guud ee hindisharciyeedka iyo saamayntiisa miisaaniyadeeda waxaad moodaa hay-adihii federaalka ee dalkeenna wasaarad kasta iyo hay-ad kasta federaal oo ka baxda inay xarumahooda kusoo koobeen muqdisho inay adeegyada dadka maaragtay dalkao dhan ku noolaa lagu khasbo uun inay maaragtay u soo doontaan muqdisho waxaad moodaa federaalismkeyga inuu iska sii noqonayo uun wax magacuun ahe ee federaalismkii ahaa in adeega dowladdu uu wada gaadho maaragtay gobollada dalka inuuna maxay ahayd ay sidiisii aynaa ku soconin waxay ahayd kol haddii wasaaraddii federaalka ahayd ay ku taallo muqdisho kol haddii xafiisyadii taxaamaadku ay ku yaalaan muqdisho in xarunta guddida laga dhigo meel ka mid a maaragtay xarumaha maamul goboleedyada waa dhuusmaree baa laga dhigi karaa